أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka rajab sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku eedeeyey soomaalida ku dhaqan maraykanka in lacago fara badan ay ka dhaceen dalkiisa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa wiil dhallinyaro ah si bareer ah ugu dilay magaalada muqdisho iyadoona falkaas ay si adag uga hadleen ehelada wiilka la dilay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada galgaduud ayaa tartan u qabtay faraacyada machadka qurduba ee magaalooyinka galhareeri iyo jacar dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada islaamiga baay ee koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaalo culus ku qaadeen labo xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo waxaana halkaas ka dhacay dagaalo culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan allah fadligii markii dagaalka muddo kooban socday waxay geesiyada towxiidku si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta labadaasi xero inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay labo murtad oo mid ka mid ah sarkaal yahay laguna magacaabo nurow qurate kaasi oo taliyo ka ahaa mid ka mid ah labada xero ee mujaahidiintu xalay la wareegeen sidoo kale waxay mujaahidiintu dagaaladan xalay ka dhacay gudaha magaalada baydhabo kusoo qanimaysteen labo qori oo ek afartan iyo toddoba ah iyo mid arbi ah iyo sagaal boosh dhanka kale gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka yumbis ee degmada faafi ee gobolka gaarisa waxaana allah fadligii dagaalkaas lagu dilay labo askari oo kufaarta kenya ah waxaana lagu dhaawacay shan askari oo isla kufaarta ah iyadoona burbur xoogan uu soo gaaray xerada saliibiyiinta kenya ah ee mujaahidiintu ay weerareen howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka ah iyo dadka muslimiinta ah madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku eedeeyey soomaalida ku dhaqan maraykanka in lacago fara badan ay ka dhaceen dalkiisa nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintaasi inoo eegaya weli waxaa socda olole xoogan oo gadaal uu ka riixayo maamulka saliibiga ah ee washington kaasoo si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo soomaalida ku nool gudaha dalka maraykanka madaxweynaha dalkaasi gaal donald trump ayaa mar kale shaaciyey in suurtagal ay tahay helista waxogo dheeraad ah oo muujin kara musuq maasuqa ka ballaaran intii la filayey oo uu sheegay in soomaalidu ay ka geysteen gobolka minnesota wuxuu carabka ku dhuftay in warbixinada lahayo ay muujinayaan sagaal iyo toban bilyan oo dollar oo la dhacay balse lacagta dhabta ah ay gaari karto konton bilyan oo dollar maadaama ayuu yidhi inta la ogaaday ay ka yar tahay waxa dhab ahaan ka dhacay gobolkaasi waxaa kale uu sheegay in dadka lugta ku leh musuq maasuqa ay si toosa u xadeen canshuur bixiyayaasha maraykanka isla markaana ay tahay in tallaabo adag laga qaado wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda salibiyadda maraykanka ayaa si toosa fadeexada musuq maasuqa ugu eedeeyey murtado abuukar baale oo ah wakiilka riddada soomaaliya u fadhiya ururgaaleedka la baxay qaramada midoobay waxa uu sheegay in murtad baale qayb ka yahay shirkad caafimaad oo ku taala gobolka ohio taasoo wasiirku sheegay in horey loogu helay fadeexdo la xiriira lunsiga lacago dowladda maraykanku ay bixisay wasiir ku-xigeenku wuxuu xusay in ay soo wadaan faahfaahin dheeraad ah oo ku wajahan eedeymaha dul hoganaya wakiilka riddada soomaaliya oo fadhiya ururgaaleedka qaramada midoobay eedeymahan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maraykanka saliibga trump uu saacadihii lasoo dhaafay ku baaqay in dhammaan dadka falalkaasi musuq maasuqa kulugta leh laga soo musaafuriyo dalka maraykanka mahadsanid abushayba maleeshiyaadka murtadiinta ayaa wiil dhalinyaro ah si bareer ah ugu dilay magaalada muqdisho iyadoona falkaas ay si adag uga hadleen ehelada wiilka la dilay casaam carafaad ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo haya dilalka bareerka ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaa ka dhacaya magaalada muqdisho waxayna noqdeen kuwo joogta iyadoona gudaha magaalada caasimadda uu ka dhacay fal dil ah oo askari murtada u geystay wiil dhalinyaro ah dilkan oo si gaara uga dhacay degmada waaberi ayuu askariga murtadka u geystay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray maxamed abuukar ehlada wiilka oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in wiilkooda isla weynay uu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta muddo saddex cishana ay sheegeen in meydkiisa ay tallaagada ay ku hayeen markii dambena cabashadooda cid dhegaysataa markay waayeen ay iska aaseen waa kuwan qaar ka mid a ehelada iyo asxaabta wiilka dhalinyarada uu dilay askari ka tirsan maleeshiyaadka riddada innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wiilkeenna ha ku soo tirii tacabeelnay markaa labaatan jir soo gaarsiinin inaa kibir iyo maag ka suu dilay saa iila hadli kartaa see nalkii igdami u dhihi kartaa ee u dilay wiilkeenna sanadkan uu maxaa lahaa dugsiga sare ka qalin jibinaaye wiilkeenna waxaan rabnaa inaan cadaalad u helno saddex beriayoo firinjeer noogu jiraa waxna soo gaaray oo dowladda a ma jiro maxamed abuukar cabdulaahi waxaa la dilay habeenka kooda bisha lix saac oo habeennimo dowladda waa u sheegna meel walbaa marna wax cadaalad noo keenaa ma leh soo wada baxnay annaga maanta annagoo habaryarlo eedolo adeerlo dhammayn famiilka wiilka oo ka dhashay ah ilaa hadda laama ammaanka meel aanaan istaagin ma laha wax wax noo qabanayana ma lahan wiilka wiilkeena dile waa nin dowladda ah waa nin militari ah halkaanuu ku dile waa la yaqaanaa amiin abuukar cabdulaahi wiilkan uu wax soo baxaayo ahaa uwixii dalku ahaa kibir iyo kasii maagahan loo dilay mana mana yeeleen dilkiisa basaa rabnaa ninkaas wiil arday ahaa sanadkaan qalanjibinayo ahaa wiilkan oo ardayga ahaa oo miskiinka ahaa saddex maalin oo finjeer ku jiray laga dilo wiil qaali ah aad u jecelnahay waxaana loo dilay kas iyo kibir
dhacdooyinkan dilalka ay ku kacayaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si joogta ah uga dhacaya magaalada muqdisho waxaana badanaa maleeshiyaadkaasi dadka rayidka ay u dilaan lacagabaad ah halka kuwo kalena sabab la-aan ay ku dilaan dadka shacabka ah waad mahadsan tahay cazaam ugu dambeyntii maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada galgaduud ayaa tartan u qabtay faraacyada machadka qurduba ee magaalooyinka galhareerihi iyo jacar waa kan cabdiraxiin sheekh cali oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey
tartankan oo noociisa uu ku cusub yahay faracyada machadka qurduba ee wilaayada galgaduud ayaa waxa uu u dhexeeyey laba majmuuco oo ka kala socota magaalooyinka galhareeri iyo jacar oo ka wada tirsan furuucda machadka qurduba ee wilaayada islaamiga ee galguduud majmuucada faraca qurduba galhareeri ayaa loogu magacdaray qudus halka majmuucada faraca jacarna loogu magacdaray majmuucatu khaza musaabaqo aad u wanaagsan oo xiiso badan ayaa ka dhacday gudaha machadka qurduba qaybta galhareeri taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin nabadoonno macallimiin iyo dhammaan bahda waxbarashada maamulaha machadka qurduba galhareeri ayaa waxa uu ka warbixiyey ugu horrayntii ujeedka musaabaqada iyo cidda tartamaysa ujeedka la isugu imaaday ee bulshada jubbaland oo ah musaabaq ah cilmi ah oo dhexmiri doonta laba majmuuca oo ka mid a majmuucooyinka ama ka socota macaahida qurduba wilaayada galguduud labada majmuuca deegaan ahaan waxay ka socdaan degmada aan joogna galhareeri iyo deegaanka jacar haddaba labada majmuuca oo magacooda lagu yidhaahdo qudus iyo khaza ayaa insha allahu tacaala maanta waxay isweydaarsan doonaan aqoon ayay isweydaarsan doonaan tartankan waxa u dhexeeyo waxaa larabaa dadka inay fahmaan ma aha inuu u dhexeeyo deegaanka jacar iyo degmada galhareeri ma aha waa laba macad oo qurduba ka tirsan oo furuucda qurduba ka mid ah ayaa tartamaya ujeedku waxaa weeyaan in la tijaabiyo aqoontooda haddii ilaahi subxaana watacaala uu qadaro qayb ka mid ah inay laga guulaysto waxa kaga guulaystay waa walaalaha meel kale kama aad musaabaqada ayaa waxay ahayd mid xiise gooni ah xambaarsan koox kastana si weyn isu soo diyaarisay su-aalihii guddiga musaabaqada weydiiyeyna labada kooxood sidan ayay u dhaceen maata shaksun qofaa dhintay wuxuuna ka dhintay can ummin hooyo wa abin aabbe wa bintin gabar wa bintibnin wiil gabar u dhalay wa zawjin nin wa ukhtin shaqiiqatin walaal hooyo aabba ku dhaleen wa ukhtin lilabi walaal aabba ku dhalay wabnibnin wiil wiilow dhalay famaa nasiibu kullin min haulaa qof kasta xuu leeyahay oo dadkaa ka mid a asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabsamid waxaan ka socdaa majmuucada qudus su-aashan weydiiye jawaabta haddaan isku dayo ummin waxay qaadanaysaa sudus wakhto shaqiiqa wakhtole abin waa la xijaabaa abin wuxuu qaadanayaa sudus bintun waxay qaadanaysaa nisfi bintu ibnin iyo ibnu ibnin waa casabo zawjun waa arbuc bismi illaahi raxmaan raxiim majmuucatu qudus su-aashooda la weydiiyey ee ka socotay cilmulfaraa'idka jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab oo sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo su-aashan waxay leedahay iqra' min albeyti man kaana lirasuuli fii ilaa intaad ka gaarayso yakfiruhu lwahaabu su-aashaas insha allahu tacala waad fahamteen siday la tahay usoo diyaargarooba insha allah bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacaygu iyo asmaa ka socda majmuucata ghaza su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo man kaana lirasuuli fii makaani haaruuna min muusaa bilaa nukraani لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سالما فالستة المكملون العشرة سائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوا السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقدار ثم السكوت واجب عما جرى بينهم ومن فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخضهم يغفره الوهاب majmuucatu ghaza su-aashoodii la weydiiyey ee ka socotay maadada caqiidada jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim oo ka mid ahaa nabadoonnada ka soo qayb galay ayaa u hambaliyey tartamayaashii ka kala socday faracyada qurduba galhareeri iyo jacar una duceeyey waxaan leenahay markaan dhegaysanay su'aalihii labaatanka su'aaloodahay iyo qaabka looga jawaabay waxaan qiraynaa meesha waxaa la isugu keenay dad da'yar ah oo dadaalay oo casharadii la siiye xifdiyey oo ku dadaalay inay bartaan awel min aakhir waxaan leenahay maashaa allah cilmigooda allah barakeeyaan leenahay kuwa wax la baro ummaddana wax sii bara allah ka dhigaan leenahay waxaan u duwaynaynaa mucallimiintii ku dadaashay oo dadka aan aragnay wax soo bartay oo jahliga ka soo saartay ayagana waxaan leenahay miisaanka qiyaama allah u saaro macallimiintii macallimiin soo saarta waaye daqa jaariyahan go-in allah uga dhigo cilmiga ay bixiyeen aan leenahay guddiga tartanka wuxuu ku dhawaaqay natiijada musaabaqadii dhex martay majmuucatu qudus iyo majmuucatu ghaza majmuucada qudus waxaa la weydiiyey toban su'aalood tobankii su'aalooda la weydiiyey waxay uga jawaabeen si sax ah halkii su'aalna waxay ku saxneed aan dhahnay laba darajo waxay ka dhigan tahay in ay helaan halkaahin labaatan darajo waxaa u soo gudbay su'aal ka faa'iidaysi aheed su-aashii ayadana way ka jawaabeen waxayna ku heleen hal buundo haddaba majmuucoodu waxau noqonayaa labaatan iyo kow darajo ayay keenayaan sidaa ayay ka dhigan tahay majmuucada baa oo magaceedu u waayo majmuucatu ghaza ayadana waxaa la weydiiyey sidoo kale toban su'aalood tobankii su-aaloodoo la weydiiyey waxay si saxa uga jawaabeen sagaal su-aalood halka ay soo hareer martay hal su-aal halkaa su-aalna kafaa'idaysigeedii loo gudbiyey majmuucatu qudus waxay ka dhigan tahay marka sagaal su-aalood ay si saxa uga jawaabeen mid welibana ay ku saxneed laba darajo in sidaa ay ku helayaan siddeed iyo toban darajo ay majmuucatu qaza ay heshay intaa ayayna ahayd baaraka allaahu fiikum ku dhawaaqista natiijada waxaan rajaynayaa qolo weliba sida aan arkaynaba inay si fiican ay qolo weliba u dadaalayso musaabaqadan waa qaybta koowaad oo ay isku arkeen labo ka mid ah qaybaha macadka qurduba ee wilaayada iyadoona ay jiri doonaan faracyo kale oo is arki doona
mahadsanid cabdiraxiin guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu